waxaa ka muuqata casuumaaddii madaxweynaha oo fidiyey ayaa waxaa u muuqata mid laisku khiyaanayo daacad laga aheen muxuu ahaa siyaasad xumo kale oo madaxweynaha ay ka muuqato waxaasoo dhan markii la arkay ayaa waxaa ku habboonaatay in lasoo saaro horta marka ugu horeyso wakti wuxuu ku socdaa madaxweynaha maanta jira isaga ayaa maaleydkiisa oo habeenba isguraya madaxweynaha kow iyo toban bilood ayaa u dhiman kow iyo toban biloodna waa markii xilligii oo kambeynka la galayo waxaa fiican marka talada inuu miiska soo saaro la wada tashto waxyaabaha tabashadoo lakala qabo lagu kala garbaxo la garnoqsado kadib sidaas haddii u diido dee waxaan filayaa meesha lasla aadayo waa la ogyahay waa un muxuu ahay qalalaasa dalkan oo madaxweynaha mas-uulka yahay inuu galo madaxweynuhu aragtidiisa iyo iyo isagaan midaysneen ma aqaano ma dadka la taliyaashiisaa qaldaaya ma aqaano dee madaxweynuhu an waa lasoo shaqeeyey waan aqaan xasan sheekii aan aqaanay maaha xasankan waxay ku kala duwan yihiin xasan tala fiican qaadanayo muxuu ahay ka faa'iidaysanayo maadhaydka oo haysto kan kama faa'iidaysanayo maandaydka oo haysta xataa kama faa'iidaysanayo wuxuu aruursaday oo golaahu siir ku aruursaday in allaale intii muxuu ahay ummadda soomaaliyeed ay ka argagaxaysay ay u aruursaday kunyaa qaldaayo hoos ugu jiro marka madaxweynuhu daacadka ma aha muxuu ahay waxa uu sheegahay daacadka ma aha waxaana habboon inuu daacad ka noqdo sababtoo asay u roontay asagay u roon tahay madaxweynahay u roon tahay in daacadda uu ka noqdo oo kalibkeen waayo waktigaa ku socdo timaa ku socdo kow iyo toban bilood waa waktiga waa yaqaanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuu yaqaanaa xilliga kambeynka xilligii kambeynkaa lagu jiraa waa la kambeyn gareeyohoya horta walaalkay faqi maxaafadna kuma roono mucaradna kuma roono wax walba afkiisoo cadaawad ku samaysanaya waxaan ula jeedaa faqi intii asmucaaradka ahayne geelu wuxuu ku qori jiray sagaashan iyo kowdii oo wuxuu dowlad dhisan ayuu lahay sagaashan iyo kowdia loo noqona oo waa ognahoo wadooyinkuu taagnaa sidiisaba afkiisa ayuu cadaawadda ku kasbadaa ma aha nin maxaafadkana ku roon mucaaradkana ku roon ciddiisla jara oo maxaafad u yahayne ceeba usoo hoynaya iyo iyo dhibaato iyo naceeb ciddii kasoo horjeedane dee waxba kama qaado oo afxumadiisa u ahaa laleeyahay marka waa arkay waa arkay waa arkaya maanta in uu warqad soo saaray oo isleeyahay muxuu ahay waxay ukala haadayaan ay ay u dacwoonayaan beesha caalamka beesha caalamka dalkan ninka sidaa dhahayo beesha caalamka qarashka iyo kaalmada ay siiso ciidanka iyo wax walba ku wadaa marka inuu almiina hoos u yiraahda aheed inuu qoraal uu ku yiraahdo oo dadkiina caawinaya uu ka carageliyo ma oo macnaheeda waxaa waay faragelinay dalka ku hayaan waxaa kaloo oo yaab leh oo cajiib ah oo aan aan muxuu ahay ilaa iyo hadda maskaxdayda kasoo degaynin siday horta marka hore usula shaqayn karaan ninkii shalay caynayay ee lahay odawaa xil lama qaadi karo waxna ma yeeli karo garaadahana qaladaa loo siiye ou lahay iyo asagaa shaqo lasiigu daray marka dowladdan waxeeda dhanba falaad wa foeva xataa isma isma calool cafinayiin haddii xataa afka baarkeeda siyaasad fiir ahlan wasahlan oo qurux badan oo af siyaasadeeda lama rabo laakiin rag uurka iska cuni waa oo is abiyuus gareeyey oo is yirsidaa in shaqo lasiigu daro mahe tan kale waxaan ahayaa qoraal uu leeyahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga waa la isku diri lahay tee la baabi'in lahay magacee la qaadan lahay wasaaradda gaashaandhigga la baabi'in lahay amniga la qaadanaya hadda maanta waxaa aan keliya aan ka sugaynaa inuu wasaaraddii gaashaandhigga uu soo xiro ninkaas oos baabi'iyo waayo waayo waxaan ognahay fiir qofka wuxuu ku fikirayay wuxuu qofku wuxuu ku fikiraya ayaa la qiimeeya wuxuu ku fikiraya waxaa ah inuu muxuu ahay wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga shaqooyinka ay kala leeyihiin ay ukala saaraye ay ukala saareen aadaan uga xumaay runtii waxyaabaha isku xalaaqaya ninkaas mas-uulka ee weliba xilka ah oo oo maanta dalkeena ugu muhiimsan loo dhiibo aniga aniga ma aaminsanay inas faqi af dowladeed ku hadlayo faqi inas wasiirka warfaafinta yahay iyo inuu wasiirka gaashaadhiga yahay ayaa lagu wareersan yahay kuwii la shaqaynayaa ku wareersan anigu ma aaminsani inuu afka dowladda haddii afka dowladda ku hadlaayane de xasan sheekh unbuu cadaawad fara badan iyo uu sii abuurayaa eh, muxuu ahay dowladda eh, federaalka ayuu cadaawad u samaynaya sababtoo dowladdu markaan leenahay waa iskula wada jirnaa dowladda aniga xildhibaankeedaanahay aan kula jiraa laakiin afkii xakuumadda markuu ku hadlaayo xakuumadda baarlamaanka soomaaliyeed ayaa muxuu ahay siiyey kalsoonida waana la weydiinaya in bal horta afkii xakuumadda isku hadlaya baarlamaanka hadda fasaxuu jiraa markuu yimaado asagaa ka jawaabaya sababtoo waa qowsaar aan shaqo u dhiibani uu noola mid yahay annaga annagaa shaqo u dhiibani inuu shaqadii aan u dhiibani isku cayaarane marna ma qaadan doonno insha allah